laba haween maragooda buu ilaah wuxuu leeyahay waxay u dhigmaan hal nin maragiisa u dhigmaan ilaah subxaanau watacaala wuxuu leeyahay ilaah subxaana watacaala wuxuu leeyahay wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa buu leeyahay kolkii ilaah uu ka hadlaayey makhaatigan anwaacdiisu way badbadan tahay maragga oo xuquuq maali ah lagu furaayo weeyaan kolkuu saa ilaah ka hadlaayey wuxuu leeyahay marag ka dhigta diinta kolkaad kala qaadanaysaan laba nin oo caadiliin ah marag ka dhigta haddaad laba nin weydaana nin iyo laba naagood marka ninkii laba naagood buu dhigna sababta ku jirta ilaahay subxaanau watacaala wuu sheegay oo wuxuu leeyahay an tadilla ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma yani macna waxaa weeye haweenka nisyaankooda fara badan haweenku waa iloosha badan yihiin midaasna waa mid sugnaatay oo dadka baaxisinta ahee bani aadamka qabaa'iliisa iyo waxyaalaha psychology iyo baaraay way ogaadeen haweenku ragga waana ka hadal badan yihiin waana ka hilmaamdow yihiin marka waxaa weeya inay iyagu xusuusiyaan oo middood inta ilooy midii kale ay xusuusiso ayaa furowda sidaa daraadeed marka kolkay haweenku maragga ay furayaan iyaga in la kala fogeeyo ma ahay waa iyagu isgarab jooga ayay maraggii furayaan hal qof isku yihiin hadday kale ilowdas kale ay uxusuusiso markaas dabiicadooda kala duwan rag iyo haweenka kala duwan ragku ay uga dhow yihiin marka inay xusuusnaadaan si dheer waxay soo maray ay xusuusnaadaan haweenkuna waxay markuu soo maray durbe ay iska ilaawayaan taa daraadeed uu ilahay uga kala u daneysiiyey ragga maragoodii sii kalen marka saddexdan hayna sooma midda afraad marka waxa waa caqiiqada xadiidka nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaa ku yimid inuu leeyahay can ilgulaami shaatani wa can iljaariyati shahr wiilkana laba neef baa laga qala gabadhana hal neef baa laga qala marka saababkuna waxa weeyaan ilahna xaqiiqada og lakin sida loo malaynayo lagu fasiro waxa weeyaan hawe gabdhuhu way ka takaaliif badan yihiin korintooda way ka takaaliif badan tahay wiilasha takaaliiftooda ka badan tahay marka waxaa weeyaan takaaliifteeda oo badan daraadeed ayaa marka iyada sadaqadii laga qalaayey iyada loo yareeyey wiilkuna marka waa ka takaaliif yar yahay weliba waxaa kaloo suurooda dadka dabiicadiisa waxaa wiilka waxay ku farxaan si ayna gabdhaha ugu farxin ayay ugu farxaan oo hadiyo goor sida qaalibka ah wala dadkan reer bariga layidhaaha dadka muslimiinta meelaha degaan iyo ah waxaa qaalib ah inay wiilasha gabdhaha ka jecel yihiin marka faraxiisa iyo dareenkiisa nicmada uu dareemayo oo kala weyn daraadeed iyo marka muxuaha mas-uuliyadii ka saarayd ilmaha u dhashay shukrigu ka gudan lahaa loo kala dameysiyey cisqiga isaguna waa sida oo kale oo xadiidka nabiga alayh salatu slam wuxuu sheegaya ninkii hal nin xoreeya xubin kastoo xubnihiisa kaamidaba xubin baa naarta laga xoreynaya madaxii madax la xoreynaya gacantii gacan bay xoreynta lugtii lug bay xoreynaysa xata alfarji bilfarj siduu nabiga alayh salatu salam cawradina cawradi wax ka xoreynaya laakiin laba naagood ninkii xoreeyaayo isaguna waxa wey wax u noqonayaan xoreyn jurkiisii oo dhan laga xoray marka waxaa weya labadii haween ahi waxay u dhigan yihiin ajrigoodu xoreyntoodu laba hal nin xoreyntiisa ayay udhigan ugu dhigan yihiin taas iyada nafteeda marka waxaa weeyaan markii la is addoonsan jiray waxaa dadka loo addoonsan jiray dadka la addoonsado waa lagu shaqaysan jiray marka rag nin mxua rag ku shaqaysanaya nin haween ku shaqaysanayana way kala wen yihiin faa'iidada maadiga ay usoo hoyanayaan raggu muxuuha beeruu ku qabi karaa tijaar iyo ganacsi buu gelayaa me safaro dheer buu gelayaa wata haweenaydiisi iyada muxuha waxyaala yaryar un in u darsada mooyaane jaariyadda uu lahaa marka waxaa weeyaan isagana marka waxaa waa waa tashjiic lagu shajacayo oo muxuha dadkii lagu shajacayo inay wax xoreeyaan oo markaas kolkay dadkii faa'iidada maadiga ay waayayaan marka ay fiiriyaan ayaa iyagana marka waxaa loo kordhiyay faa'iidada ukhrawiga ah ay helayaan marka qofkiiba waxaa laleeyahay gulaamkaadan kada addoonkan kada aad shaqaysa ee aada kugu shaqeeya haddaad xoreyso jirkaas oo dhan ba adigana la xoreynaya jii kale marka idu ka bacisanay ka tabayarayd marka isagu hadduu xoreeyo waxaa laga yaaba inaanu muxuu ahay kasaara maadi oo soo gaaray inaanu aada u daraynin marka sidaas daraadeed baa marka isaga laba looga dhigay weliba dhan kale waxaa jirta haweenku haddii la xoreeyo haweenay aan ahal iyo qaraabiga aan lahayn awal horana dad milki u ahayd dee la xoreeyo isku fillaan mayso oo waxay u baahan tahay wadada ay ku tiirsanaataa bay u baahan tahay ninkasi haddii la xoreeyo isagu marka uu istiqlaalkiisa u helo uma baahan wax dad u ku tiirsanaadi marka uu isku fillaanaya waa shaqaysanaya midda lixaad ee ugu dambaysa masaajidkaasi waxaa weya waa ri'aasat lbayt madaxtinimada guriga ilaah ragguu siiyey ragguu ilaah siiyey ilaah subxaanahu watacaala ragku u siiyeyna waa uu sheegay waa caddeeyey ilaah oo kale الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلهي رب إيضا هوانك مدح أو إيضا حكمة سببتنا وحي إلهي وحي كان تفضيل الله تفضيل الله سبحانه وتعالى بعض الخلق على بعض إيه آه، بما أنفقوا من أموالهم ما كان بسين سببتي marka waxaa weya raggii waa kan soo sheegnay oo mas-uuliyadii oo dhan isagay kor ka saarantahay haweenaydii meher wax la yidhaha buu siinaya sadaaqa masaarifteedii oo dhan buu arabbaxeedii iyo cuntadeedii iyo gurigii iyo iyadii iyo carruurtii iyo kulli isagaa mas-uuliyadiisa ay saaran tahay marka taas baa isagana waxaa loogu abaalguday in la siiyo madaxtinimadii la siiyo oo isagu marka uu gurigii ka ahaado guddoomiyii uu ka ahaado isaga oo isla markii nafteeda ilaah subxaanahu watacaala uu sheegayo inay ka wada taladu ka dhaxayso ninkii haween haweenaydiisa talada gurigu inay ka dhaxayso isagoo sheegaya ayuu haddana marka isagu inuu guddoomiye uu yahay waan ognahay markaa qofkii meel mas-uuliya ka ah madaxtooyaha ka hayaayo dadka uu madaxda u yahay waa la tashada haddana marka uu usii munaaqashoodo isaga arrinta guddoomiye isagaa muxuu aha soo gabagabeeyey marka taasay ka dhigan tahay mooyaane inayn haweenayduna ayna kulahayn aqalka maamulkiisa iyo taladiisa ayna wax kulahayn ma ay ahaa مثلا إله سبحانه وتعالى ولا يسوي كهلا يا ضاع عرفت الموجود والناس الموجود يسوي كهلا يا ولا هي مددي مدة الرضاعة كهور وإني ناس إلا أقول يا هذي وأنا وأنا كور سلام هذي كور تكذان اللي بدو كل شيء إني الله سنة عن دمسترين الناس اللي بقولي وأهل الكلام هذي اللي بدو إن كل شيء أربع مكوري خلاص in irbaaca la kamilo oo labad labada labada sanadood uu ilmihii loo daaya naadka qofkaasaa marka sharcigiisa taagan oo qofkaasaa muxuu ahay xukunkii loo xukumaya ilaah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima aradaaca وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث بالله فإن أرادا فصالا وهذا محل شاهد فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور hadday doonaanaas inay ka guriyaan isagoo iyagoo isgulan haali ah oo ka wada tashaday falaa junaaxa calayhina ilaahday marka waa ilmaha naas nuujintiisii baa laleeyahay way ka wada tashanayaan ilmaha haddii la rabo inay hooyadu aanay nuujinin oo qof kale loo ijaaro sidii berihii waa ijari jirtay qof hawaan caanahooda ku shaqaysto ilmaha dadka intay unuujiyaan iyaguna ujiro ka qaata ayaa jiri marka haddii ay rabaan muxuu ahay si ay inay hooyada nuujinayso iyo qof kale in loo soo ijaarayo hadday rabaan iyada naftooda ilaah wuxuu leeyahay waa inay ka wada tashadaan saas nafteeda ay ka wada tashadaan haweenka xataa kuwa la furay kuwa iyaga oo uurle la furay marka ilmihii dhalaan ayuu ilaah wuxuu sheegaya ilmaha irbaaciisa aabihii hooyadii inay ka wada tashanayaan marka ilaah wuxuu leeyahay wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina waa naagihii mutalaqaadka hay la furay wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahun fain arbacna lakum faatuuhuna ujuurahum waاctamiruu baynakum bimacruuf ilah le اctamiruu yani tashaawaruu baynakum bimacruuf waalidkii iyo waalidadii xataa isfuray buu ilaah leeyahay ilmaha irbaaciisii muxuu ahaaye ha ka wada tashadeen oo muddada la muujin lahaa iyo inay iyadu muujinaysa iyo in qof kale loo dhiibay iyo ha ka wada tashadeen marka soo wada tashi shu-uuntii guriga laga wada tashado iyadu waa jirtaa labadoodiba waa udhexaysaa qof waliba ra'yigiisa waa ka dhiibanaya muxuu ahaaye waase guddoominka arrintaase waxaale iyo madaxtinimada ninkaale lixdaa mas'aladood ayaa iyagu waxay aan ahayn oo kale raggii haweenku آه، رب مسألة كذا أو لحاد ورد الديران لقلتي إنسان قرأها أيوه ما يجوز في مقابل ذلك واحد جبت سبح مسألة دود ومرك إيغانا هوانك ورد إلى وكرفض إلى إياك وأبي أب وكلا فقط لا خاصة تسأل مثلا مثلا مثلا حواليا بر الوالدين عبيه هو يلمد والبر هو واجب لكن كودي حق وين برجيس وين وهي لا إله برجال وين هي ثلاثة أرباع البر أيهم اسمها إله سيها وهي ده عبينا هو كلمة لكن النبي عليه الصلاة والسلام من أوزيي من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله رواية من أبر يا رسول الله نقول سعود جواب هو يدا حتى أنا يا سعود مكي هو يدا حتى أنا يا سعود هو يدا مرأتاتي بلا بعض marka taas aa marka waxaa laga qaatay hooyadu inay leedahay alaatata arbac ilber aabbuhuna wuxuu leeyahay rubc ilber ayuu leeyahay mas'alada labaad waxaa weeyaan tarbiyat alawlaad gabdhaha korintoodu way ka ajri badan tahay wiilasha korintooda ka ajri badan si aanu ugu guugaabinin nabiga alayhi salaatu wasalaam wiilasha korintooda iyo fadiilo aanu u sheegin ayuu gabdhaha korinteeda u sheegay oo uu gubaabiyey matala nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii koriya laba gabdhood koriya oo si fiican u koriyo oo adbiyo oo muxuu ahaye arabkooda iyo dhaqaalahooda iyona si fiican u maamula alabtoodana si fiican ilaa ay ka guursadaan oo wiilasha aan ka xisaysanin oo wiilasha aan ka uga roonaanin كنا له حجابا يوم القيامة يسقي النار ما أركا يوم النار النار حجابا ولا لنا ونقول يا بوله أرنتاتنا ما ميلش سيرة كلام ما أوراني marka taas waxaa laga qaatay wiilasha gabdhaha korintooda inay ka ajri badan tahay wiilasha korintooda masalada saddexaad waa masalatu lxabaana caruurta hayntooda abaha iyo hooyada marka ay furaan waxaa weeyaan haweenka ayaa iskale xabaanada iskale ma xaq ay iyadu leedahay weeyaan marka waxaa weeyaan raggii waxaa uga aanaysan oo ka xiga ilmaha korintiisii iyo hayntiisii kolkii la kala tago hooyadi hadday hooya jirin xataa habaryartii habaryartii hadday ilmaha ay joogto ama ayeydii ay joogto aabihii iyo aabbaha dadkii xaggiisa ka yimid eede iyo kuwayaalkaas iyo uma soo dhawaanayaan hooyadii iyo wixii hooyada haweenahan la dhashay qaraabadeeda iyo walaalaheeda iyo hooyadeed iyay u ama habaryar u ah waa saxabaanad yar iskale nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii haweenay kusoo dacwootay nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkeedu intuu furay inay haddana mxua wiilkiina uu rabo wiilay u dhashayna uu rabo inuu ka qaato oo nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu ku yidhi anti axaqu bihi maa lam tankixi adaa kaga xaq leh oo ka xiga ilmaha korintiisa adigaa leh haddii aadan nin kale gudsanin marka haddii nin kale ajnabi guursatay ilmahan kale marka inuu colaadiyo laga yaabo oo ilmaha ajnabi oo gurigiisa joogaha oo mxuahay aanu hagaajinin marka aabihiis in loo celiyo weeyaan laakin haddayna nin kale ayna guursanin iyadaa kale ilmaha hayntiisa iyo korintiisa iyo xabaanadiisa iyadaa kale xaqa iyadu leedahay weeyaan marka ilmihii hooyadii aabuhusku sibay u dhaleen haddana xabaanadii waa xaq oo min xuquuq kamida waalidnimada xuquuqdeeda kamida oo qofka uu leeyahay ku mudanayo dhalida ilmaha uu dhalay xaqaana waxaa kaga weyn oo raggii kaga weyn haweenka ayaa kaga weyn marka taas macnaheedu wuxuu yahay raggii haweenka inuu ilaahi subxaana watacaala mid walbaba booski ku habboonaa ayuu geliyey mid walbaba wixii ku habboonaa ayuu ka xasilay meeshay haweenku muxuu ahay ragga kaga horeeyaanna haweenku horreysiiyey meeshay raggu kaga horeeyaanna ragga horreysiiyey marka xaggan ilmaha hayntiisa iyo korintiisa iyo waa la ogyahay haweenka uga jajaban oo saana rag ugu dulqaadan midda haweenka ugu dulqaataan marka sidaa daraaddeed iyo danayn ilmaha loogu danaynayo ayaa xaqeedii haweeneyda uga weynaaday xaqa ragga uga weynaaday marka taas waxaan u malaynayaa markaas inaanay jirin wax meel laga hujuumo oo islaamka laga hujuumo nuqdatu dacfi intaasoo dhan midna inaana ahayn haddaan dib ugu noqono miiraaska qaybintiisa iyo sidii loo qaybiyey muxua xikmada ku jirta ilaah subxaanahu watacaala uu waladan lahaa maalka markuu qof dhinto qaybinta la qaybinayo waxaan arkayna maalkii dad badan buu gaadhaya waa la waasicinaya dadkii qaraabadiisa ahaa iyo dadkii xidhiid la lahaa qofkaa dhintay yaa muxuu ahay ee, qof keliya inuu qaato aan ilaah raalli ka noqonin qaybtiiba waasicinaya taasna marka waxaa lagu fasira xikmada ku jirta ilaah subxaana watacaala inuu rabo uu jecel yahay inuu maalku eh, meel keliya aanu isugu ururin maalku inaanu meel keliya isugu ururin ee mujtamaca maalka muxuu ahay, akbar cadad mumkin uu gaari karo inuu gaaro si aanu dadka eh, mujtamac keliya ku wada nool aan uga soo bixin dad iyagu aqniya ahoo maalkii gacantooda isugu ururay iyo dad muxtaajiin ahoo dadkaas gacmaha hoos hoosado iyaga oo muxuu ahay wax ka suga Eh, marka ilaah uu rabo in maalka tawsiiciisa uu ballaadho ayuu rabaa taas waxaa lamid ah masaa'il kale oo dhowr ahoo eh, eh, maalka ku saabsan oo ilaah subxaana watacaala qaarkood uu cileeyeyba xag- cillada ku jirta uu sheegay ayaa jirta oo tawsiica ilaah maalka la qaybinayo uu ballaariyo matalan waxaa ka mid ah eh, mas'aladan la yidhaaha alfay fay iyo haniimada labadan mas'aladood ee midna ilaah subxaana watacala midda haniimadan suurat alanfaal uu ku sheegay waalamu anama ghanimtum min shay midna kalena uu ku sheegay suurat alxashr uu ku sheegay wabacatha allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilahi walirasuul Een, labadan mas'aladood siduu ilaahay u qaybiyo markaan fiirino weliba suurat al- alancaam siduu suurat al- alxashr siduu u cileeyey markaan fiirino waxay noo caddaanaysaa ee siyaasada iqtisaadiga ee islaamku inay ku dhisan tahay een, maalka tawsiiciisa ballaarintiisa fay iyo haniima waxay kala yihiin haniima waa wixii maal ahee gaalada laga soo qaado xoog lagaga qaado haniimana waxaa la yidhahaa wixii maal ahee gaalada muslimiintu ay ka helaan ee xoog aanay kaga qaadanin yaa la yidhaha ha marka labadoodiiba mid walbaba ilaah subxaana watacaala waa qaybiyey oo een, midka haniimada ah ee xoogda gaalada lagaga soo qaato een, wuxuu u qaybiyey shan meelood intuu u qaybiyey ayuu wuxuu leeyahay afar shantaas kamid ah waxaa la dadkii dagaalamay ee iyagu hawsha gale ee gaalada xoogka kasoo qaatay naftooda biimeeyey ayaa leh humuskii kale soo hadhay ayuu haddana ilaahay subxaana watacaala wuxuu usii qaybiyey shan meelood usii qaybiyey ani fay-iina siduu u dhan yahayba wixii gaalada dagaal la-aan lagaga soo helo isaga naf shantii khumusul haniima loo qaybiyey ayuu iyaga naftoodii ilaahay subxaana watacaala usii qaybiyey markaasuu kolku sidaa ilaah uqaybiyey buu cileeyey wuxuu ku cileeyey wuxuu leeyahay kay laa yakuna duulatan bayna alagniyaai minkum duula yani mutadaawalan bayna alagniyaai minkum maalku yaanu noqonin mid ay muxuu ahay eh, dadka aqniyada ah maalqabeynka oo keliya unku kaas ah oo iyagun dhexdooda ay kala bedeshaan oo iyagun isku warwareejisaan oo dadka kale aan gaarin yaanu noqonin ee ha noqdo mid tawsiciisa uu eh, ba- ballaadho oo mujtamaca intii uu ka gaari karo la gaarsiiyo zakada nafteeda sidaas oo kale ilaah subxaana watacaala waa qaybiyo qaybteedii waa ballaariyo oo maalka la bixinayo ee laga qaadayo dadka aqniyada ilaahay uu ku waajibiyey waa ballaariyey iyagana dadka muxuaha la gaarsiinayo taqriiban dadka muxtaajiinta oo dhan iyo kulligood ilaahay uu- uu ka simay sideed meelood in loo qaybiyo ay kamid yihiin dadka la addoonsanayo oo lagu xoreeyo dadka masaakiinta iyo fuqarada ah oo la siiyo dadka musaafiriinta ee noolkii iyo ka go-ay sahaydi iyo ka go-day oo eh, qayb laga siiyo ay kamid yihiin sidaas ilaah subxaana watacaala u qaybiyey marka mas'alatu almiiraas iyo masaa-ishaas ee kale lamid ahee masha- masaa-isha eh, iqtisaadiga ahba waxaan inooga muuqata inay siyaasat siyaasa aliqtisaadiya lilislaam inay ku dhisan tahay eh, xukmi tawsiic oo- iyo ballaarin maalka eh, la ballaariyo marka istiqlaalka inuu necab yahay eh, islaamku uu necab yahay inay dadka dad dadka kale muxuu ahay xoogooda iyo eh, ku nool oo iyagu maal yarar haystaan oo iyagu kaga ron yihiin ku gumaystaan inay jiraan oo ku addoonsadaan inaanu ilaahay subxaana watacaala aanu ogolayn oo islaamka aanu karaynin marka waxyaalahan eh, meelaha qaarkood lagaga dacweeyo inuu eh, muxuu ahay eh, diinuhu ay yihiin eh, wax loo dadka maalqabeynka ay ka samaysteen oo ay u samaysteen inay dadka kale ku addoonsadaan oo ay xoogooda iyo muxuaha ay kaga faa'iidaystaan mid been ah weeyaan oo waxba aan ka jirin Een, waxaana ugu wacanaa ninkii ra'yigaa yidhi markii la fiiriyey wixii ka keenay sababtiisa آه، نن ليدام محمود العقاد عباس محمود العقاد يا مسألة كان يمكن كارل ماركس نك ليدام مسألة وأنك يليها اللي أبيه نك سوي الدين ولا اللي أبي آه، وهذا الكاسوي يليها الدين هو وفي يوم الشعوب بحيالها شك يعني لا صدح سببه أي الله شعره صدح هذا سبب من الحواية ثقافة اللي تصار سنة دولي واحد دين ليدام الجاهل بقاها ولقي واحد ليدام هذا كتاب آه oo isagu ka hadlaaya diinihii bidaaciga ahaa iyo dabiyaalii hore waxay caabudi jireen iyo dawaatin waxyaalihii la odhan jiray waxyaalaha ka hadlaaya ay ku saabsan wax diin la yidhahdo ka akrista marka diin islaamka waxa la yidhaha maanu akrisanin kiristaankii uu ahaan jiray maxaa uu noqday goorkii dambe sheegan jiray sidii hooyadii iyo aabihii ay usoo wareegeen maanu wax ka akrisanin yahuudigii u ahaan jira sajdaadiis ahaan jireen waxba kamaanu akrisanin taariikhdoodii iyo diintoodii waxba kama akrisanin marka wax diin la yidhahdo ma aanu aqoonin khuraafaad shucuubtii hore khuraafaad yaalkoodii waxay diin u haysteen hal kitaab uu ku saabsan buu darsiiyey halkii kitaab baa marka uu diin oo dhan muxuu ahaay shaamil kaga dhigay oo xukunkaas baatilkaa usoo saaray sababka kale waxay ahayd sabab jiray berigiisii iyo muxuu ahaayey sabab kolka uu noolaa jiray oo waxay ahayd kaniisada iyo umaradii siday isu tacaawuni jireen ee shucuubta ay u dulaysan jireen taasay ahayd kaniisadu waxaa la ogyahay inay ku xidhnaan jirtay boqoradii hore indiraatoryaalkii iyo inay ku xidhnaayeen oo kaniisada iyo boqoradii oo wada jiraayo ay shucuubta addoonsan jireen oo maalkooda bilaash ay ku qaadan jireen marka kuwan kale maxaa qasaawisaduna ay kala qaybgeli jireen dulmiga lagu hayo shucuubta lagu hayo umaradii ay ku hayaan taasu marka wuxuu ka qaatay inay diintan kadaba waxa la iska samaysta oo madaxdaas iyo qasaawidkaas wada jiraa iyagu ay samaysteen oo dadkan inay ku addoonsadaan oo dadka iskaga jeediyaan oo yidhahaan iyagu idinku aakhira janno ku leedihiin marka idinku wixii dul dulmiga idinku dhacayay iyo waxyaalahaas iyo waxba ka fiirsanina aakhira janno leedihiin taasuu ka qaatay midda kale saddexaadna waxay ahayd yahuudda wax u gaar ahaa berigiisii yahuudda waxaa la ogyahay inay dadkan kiristaanka u intayna heshiinin ee dadda muslimiin ayna uheshiinin ka horow yahuudda aad bay kiristaanka u necbaayeen waxay u haysteen inay ciise dileen waxay u haysteen in qof kasta oo yahuudiyaba ciise dhiiggiisii uu dusha ka saaran yahay marka aad baa loo dulmihi jiray aad baa loo istihaadi jiray aad baa loo cadaadin jiray markaas waxaa badnayd zamankii karl mark intuu dhalinyarada ahaa iyo intuu carruurta ahaa iyo inay dadka yahuudinimada ka soo baxaan oo ay kirsaanka soo galaan ayaa dambe israeliisii baa kamid ahayd aabihii iyo hooyadiiba waxay ahaayeen yahuud bay ahaayeen laakiin markii dulmigii lagu hayay iyo itihaadkii ay u adkeysan waayeen ayay ka baxeen oo ay u suurag weydeen inay maal yeeshaan oo ay shaqaystaan oo kasab ay yeeshaan markay u suurageli weyday ay waxay kasoo wareegeen diintoodii kasoo wareegeen waa kiristaan oo si ay amni u helaan oo marka ay maalkoodii iyo ugu badbaado taasu marka iyadana wuxuu ka fahmay maalka kadu diintan kadu inay tahay wax hadba qofku sidii faa-iida maadiga ay ugu jirto uun u raacayo oo hadday kiristaanku u fiican yahay oo dhaqaalihiisa ugu fiican yahan kiristaan uu noqonayo hadday yahuudinimada u fiican tahay yahuudi uu uu noqonayo ugu hadday ugu dhaqaala runta uu yahuud noqonayo haddii kale uu majuusi noqonayo haddii kale buudi uu noqonayo oo hadba marka wax uun qofku sida ay la noqoto inay isaga ugu dha ugu dhaqaala run tahay uu u bedelanayo ay tahay taasaa marka ugu waaneyd ninkaasu markaas loo haysto inuu mufakir ahaa mufakirna marka ma aanu ahayn waxaa la yidhaha ninkaas wax fikro oo cusub oo la yimid waxay ku magacaabaan nimanka taariikhdiisi iyo qoraayo ibnu oroba yani ibnu oroba macnihiisa waxay ka wadaan thaqaafaadkii oroba joogay ayuu intuu isku dubariday yuunaankii hore laga soo bilaabay ilaa rumaaniyiintii iyo waxyaala intuu isku dubariday oo aaraadii awal hore isaga ka hor u jiri jirtay ayuu ra'yi kasoo dhex saaray uu ku magacaaba istiraakiya alcilmiya marka ra'yi cusuba isaga uu la yimid ma aanu ahayn waa aaraadii hore gariigii iyo falaasifadoodii iyo kuwii ka dambeeyey iyo uu midba ra'yi kasoo qaatay midba qadco kasoo qaatay xataa majuusiyiintii farisiyiinta ahaa iyo aaraadoodii uu kasoo qaatay inaan xoolaha la kala lahayn nin soo saara waxa ugu horreynayay nin masdak la odhan jiray oo oo ahaa farisi ahaa baa ugu horreeyey oo majuusi ah haweenka inaan la kala lahayn isaga nafteeda ninkaas ugu horreeyey marka karl markisna haweenkiiy rag haweenkiiy maalka inaan la kala lahayn waa ka mabaadiisi ay kamid tahay marka mabaadii sidaas oo isu lafaqay oo midba meel uu kasoo qaatay oo ku magacaabay istiraakiil cilmiga uu ku magacaabay ayuu ninkaas isu geeyey mooyaane wax fikro oo cusub oo la yimidna ma ay jiro wax markaa mxu ahaye aaraadiis oo dhanna kulligood wada baatil bay noqotay takahunaadkiisi uu yihi mxu ahay kolka intii intaas oo sano la joogo adduunka o dhan waxay isu bedelayaan dawlaad bay isu bedelayaan oo shaqaaluhu waxay ku kacayaan sabab ku celaaninayaan dadka mxu ahay warshadaha leda soo celaaninayaan oo ila wada wareegayaan oo dal ay ka dhalato taakiya ka dhalatana waxa ugu horeyn doonaa dalalka galbeedka dhaqaalahooda u sarreeya ugu horeynaya wixii o dhan waa ka wada been noqday meelaha inti wadaagii iyo hadda laga qaad qaataa waxa weeyaan meelaha dhaqaala ugu liita oo dadkoodii lagu qasbaayo weeyaan marka inti wadaag dadkii u noqonaya faa'iida u noqonayo oo iyagu naftooda ay ugu samaynayaan oo had meeliba meesha ka dhaqaalo horeysa oo inti wadaag uu ka hergelayo waa la ogyahay inay been noqoto marka ninkaas fikradiisa diinta uu ka sheegay iyo tii meel kale wixii kale oo dhaqaalaha uu ka sheegay iyo taariikhda wuxuu ka sheegay kulligood wax wada been ah weeyaan dadadka haysaanko naftada waxaa la ogyahay